nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanayaan waxaynu idinku salaamaynaa magaca eebbe naxariis guud iyo midba garab naxariista assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta dhegeystayaasheenna qiimaha badan oo waxaynu ku guda jirnaa casharkeenna ku saabsanaa sheekooyinkii reer bani israa'iil waa casharkii konton iyo sideedaad boqorka sanadadii laba sanadiisa labaad bisha saddexaad ayaa ereyga boqorkii ka horeeyey ee ahaa mas-uulka wuxuu ku yidhi boqorka aad buu awoowayaashiina uga cadhoodhay haddaba sidaa daraaddeeda waxaa iyaga ku tiraa boqorka ciidamadu wuxuu leeyahay iisoo noqda ayuu boqorka ciidamadu leeyahay oo aana idiin soo noqonayaa ayuu mas-uulka ciidamadu leeyahay ha ahaanina sida awoowayaashiina kale kuwaasoo ahaa kuwii ay talayayaashiisa reer bani israa'iil horey u qayliyeen oo ay ku yidhaahdeen boqorka ciidamadu wuxuu leeyahay hadda ka soo noqda jidadkiina sharka ah iyo falmihiina sharka ah laakiinse boqorka wuxuu leeyahay iyagu ima ay maqleen oo inaba ima ay dhegaysan bal miyey awoowayaashiina taliyayaasha miyey weligooda iska noolaadaan laakiinse ereyadaydii iyo qaynuunadaydii aan idiin soo fidiyey oo ahaa kuwii aan saxiixay miyaad u raaci weyseen boqorka ciidamadu siduu ku fikirayey ayuu naga sameeyey sidaasay jidadkaygu ahaayeen oo sidaasay falimahaygu ahaayeen ayuu nagu sameeyey waa falimaha uu qoray ay qoreen boqorada hore oo soo mareen reer banu israa'iil boqorka sanadiisa labaad bisheeda koowaad kow iyo tobanaad taasoo ah bisha shabeed maalinteeda afaraad iyo labaatanaad ayaa ereyga boqorka u yimid nin la yiraahdo isxaaq oo ahaa berekaax ina iido oo meesha mas-uulka ahaa oo wuxuu ku yidhi habeenkii waxaan arkay oo ii muuqday nin faras xamar ah fuushaan oo wuxuu dhex istaagay geedaha hadaska ah la yiraahdo oo meesha hoosay leh ku yiil oo gadaashiisna waxaa joogay fardo kale oo midkooda yahay xamar iyo mid dibicyo leh iyo caddaan markaasaa idhi boqorow waa maxay kuwanu markaasuu igu yidhi aniga tusi doonaa waxa kuwanu yihiin oo ninkii geedaha hadaska ah dhex taagnaa ayaa jawaabay oo wuxuu ku yidhi kuwanu waa kii boqorka uu diray inay dhulka hor iyo dib uga dhex maraan oo iyana waxay u jawaabeen boqorkii oo geedaha halkaasi dhex taagnaa oo waxay ku yiraahdeen dhulkii horey iyo dibba waxaynu u dhex marnay oo bal eeg dhulkii oo dhammu wuu degnaa yahay oo wuxuu saaliyoon yahay markaasaa boqorkii jawaabay oo wuxuu ku yidhi boqorku ciidamadu ila hogaamin doonaa oo u naxariisi doonaa reer banu israa'iil iyo magaalooyinka dalka yahuudda kuwaas soo aad toddobaatan sannadood u caydhaysay markaasaa boqorka ila hadlay oo ugu jawaabay erayo wanaagsan oo qaboban kolkaasay ila hadlay boqorka igu yidhi warqayli oo waxaad tiraahdaa boqorka ciidamadu wuxuu leeyahay anigu yeruusaleem iyo sincoonba waxaan uga masiirsan yahay maseer weyn sheekadii boqorka ee reer banu israa'iil ayaynu weli ku guuda jirnaa kanu waa warka culus ee ereyga boqorka ku saabsanaa xadraag oo dimashikna waxaa meeshaasi joogay waayo nin kasta iyo qabiilooyinkii reer bani israa'iil oo dhammu waxay indhaha u taagayeen boqorka xaggiisa iyo weliba xamaad oo sex diintooda ku agtaal iyo weliba turoos iyo sicdoon maxaa yeelay iyadu way qayli badan tahay turos waxay dhisay qaldac oo waxay lacag u aruurisay sida ciidda oo kale iyo dahab iyo saafiya sida dhoobada jidadka dhex taala oo kale bal eeg boqorku iyada wuxuu hanti doonaa oo xooggeedna badduu ku tuuri doonaa oo dab bay dhammayn doonaa oo ashaqloonna way arki doontaa wayna cabsan doontaa oo gaasaan way arki doontaa aad bayna u xasuusan doontaa ciroon way cabsan doontaa waayo wax filashadeedii way dhammaan doontaa oo gaasaan boqorku u baabi'i doonaa ashleeqna lama geedan doono ashdoonna reer garac baa ka dhex degan doonaa oo kibirka reer falastiin waa baabi'i doonaa dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudan oo haddii aad qabtaan wax su-aala ama aad doonayso inaad wax ka kororsataan barnaamijyadeena maanta fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudana waxaynu soo gaarnay gebgebadii barnaamijkeen haddii aad doonaysaan inaad su-aal ka dhibataan ama aad wax ka kororsataan fadlan inala soo xiriira imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com intaynu hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo